bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh hamiin faylaa kulanta faylaa khiyaaray meelwalbowsin roogtan iyo iswalbowsin iyo dhegaytan baa ka dhowaada barnaamijka kulunku warsan oo wakhtiyadan oo kalen ku barataan raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo markii lakureeba hamiinka jimaadaha sabtida hooydaasa hamiinimar baa ew khamiisniya hooydaayta taarigdaniya ka baaganta labaatii sadiida bilo tumii koowaa sannada labada kun iyo tumii lita qodobada barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal hamiinimadan uuna siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay isare weliba ku mid eh magaalada goob guduud shabeelow oo qiyaastii labaatan kilomitir magaalada baydhabo injarta yaa weliba ayaa nagatay sijiid aan ku jiida waa gacmo daalis fureed markii geedka dagaal kulul meelaas iyo iska fara saaran ciidamada dawladda koonfur galbeed oo meelaha fidho kallaha iyo weliba al-shabaab oo weerar meelaha ka qaadi khasaare eedhan wiinya weliba laha sheegaha inuusan ku dhaliday dagaalkaas oo hashal jeeri al-shabaab oo weerar hagaagii weliba ciidamadii koonfur galbeed ee meele fadhiga ka lahaay arrimoogaas oo ku idaacadda warsan weliba walkuweydiday oo weliba khasaaraha dhabta walniinku sheegay sarkaal ku tirsan saraakiil leh ciidamada koonfur galbeed soomaaliya kulunku warsan ee dhegaystayaal ka dheega doontaan qodobada kale ee kulunku warsan hamiinnimada unusinhayna weliba ku mid eh dhaawacyo askar ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya oo geeka walyeelaha ku deerti dagaalkii goobguduud shabeelow kudhihi weliba la hadeertiyey cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo agaasimaha cisbitaalka gobolka baay cabdifataax ibraahim xaashi oo ninkuwerbi dhaawacyada la hadeertiyey cisbitaalka iyo barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan qodobada kale ee kulunku warsan hamiinnimadan unusinhayna weliba ku mid eh wejigii lamaad ee doorashooyinka dadban ee xildhibaanada baarlamaanka cusub ee soomaaliya iyo weliba sahabtamilaya unku dareerana magaalada baydhabo ee gobolka baay kuraasiigeeka la dooradi iyo weliba natiijooyinkii doorashadaas iyaa ka dhammaati warbixan ku hadalaas iyo kulanku warsan ka dheega doonta magaalada baydhabo weliba laku dareemahaya horumar dhinigii weliba jididka eh kureed markii bilaabadeen dayactirna ka sameeyahay jididkii ugu weyn ee magaalada baydhabo qaar ku mid a shacabka reer baydhabo oo markaas fikirjo kudhiibidi iyo weliba sidii on aragaan jididka dhismaga laka bilaabaya kulunku warsan dhegaystayaal siinka hayna qodobada kale ee kulunku warsan hamiinnimadan una siinhaynaysiina dheega doontaan dhegaystayaal weliba ku mid eh maamul goboleedka puntland weliba uu soo ku shiray geedka abaaro markaas soo ku jara deegaanada puntland madwiinaga iyo weliba golaha wasiirrada ee dowlad goboleedka puntland weliba iyo ku hadaleena sidii lanku gurmada lahay ama wallankuqabada lahay abaaro ku jara deegaanada maamul goboleedka puntland iyoona baaqandiri hay-ado samafalka iyo weliba ahaan caalamiga in iyo walhala deeran dadka abaaroo saameeya barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal siinkahayna kureed markii shirjira aduusa qabadee cabdiweli maxamed cali gaas madiinaga maamulka puntland gobolka hiiraan deegaano ku tirsanna weliba dhowaan ka dagaalamay maleeshiya beeleedyaha oo gobolkaas andhaladii welina markiinka horaysay arrimoogaas baaq ku diray xildhibaanada maamul goboleedka hirshabeelle iyo oona kabaaqi in la roojiyey degaanadaha ka nagday gobolka hiiraan barnaamijka kulanku warsan ee dhegaystayaal xaseen ku gudbii doono qodobadaas iyo qodobo kale oo iyoo ka jaran walihanii zaa'ida kulanku warsan intiinu ku gudi jirnay dhegaystayaal dheega doonta mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo hasaari cabdulaahi nuur aadan yasirna dareers yahay dhaayow iyo farsameeyaha ee markaliyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo kulunku warsan yaa hawada seen kulanaa qaybo hore ee kulunku warsan yaa gudagala qodobkan ku horeeya ee hamiinimadan barnaamijka uuna ka fiiriyaan weliba usoo nagadeeya deegaanka goobguduud shabeelow oo magaalada baydhabo qiyaastii labaatan kilomitran jirta weliba geeka ku dhiyey dagaalan dhexeeya al-shabaab iyo weliba ciidamada koonfur galbeed soomaaliya oo meelo fadhika lahaay kureed markii al-shabaab weerar iyo ka qaadeen fadhiga ciidamadii oo ka leeyiin magaalada goobguduud khasaare waliba laa sheegaha in uuse hashal deeri ciidamadii weerarka hagaadii idhiniga al-shabaabka kooy iyo weliba ciidamadii koonfur galbeed ee meelaga meelo fadhiga ka lahay idaacadda warsan oo unkuur galaasi xaaladda iyo weliba khasaaraha use ku dhaladay dagaalkaas waliba qadka teleefonkuna walku ku weydinay
waa sarkaal ku tirsan ciidamada koonfur galbeed soomaaliya oo lagamaga dhawow gaashaan leh cabdiraxmaan cusmaan oo nin xaqiijiyey khasaaraha dagaalkaas isa ku dhaladay
إن شاء الله كل إلهي ما بس انتهينا الدين إلا عندنا بيت سجون في مدة الدول مدة كفر كان يدفع إلى مهام الصومية في جيران اتجاه الكفر اللي بسجون والكلام ده بعد كلام من الجيران عارفين عن دوسة الدنيا khasaaraha dhabta ee ee aada ogdo dagaalka geelku isu ku dhaladii ma ininku sheego korta ولا يعني لابد إن عربي أنا كل يعني ولا كل مليان إلا أن يعني مدة كذا ما ولا يعني يعني تعبوك أنت وكم تجاهنا رئيس دجاج يوديكان تيجي تيجي وعندنا markana xuduudkana saabta aragtay aan hortaana kuga soobo sid loo aragtay sagaal qofa male in aragtay deegamo aragtay ilaaliyo marka duugahayaan xaqiiqada yaa helnay marka insha allahu haddana deegaanka fi dhismada ciidamada dowladda kasugan walkala dhibaatana ma jiraan halkan okay waya taliya shacabkii deegaanka goobgudud ma idinku sheego korta maadaama khasaaraha lamada dhinac in sheegti shacabka ee laku kor dagaalami ee reer goobguduud may khasaaraha ku deeri dagaalkii geeka
maya shicabka oo dhibaato diiri ma jiraan marka dagaalka koosalaad yahay koona ciidamadii oo galda oo kuseeta gurmud yahay marka shicabka hadii oragtay dhibaato oo haddii geeka khasaare diiri madima jirto al-shabaab inta badan dagaalyaha ka gaadasa goofguduud muhiimadda al-shabaab iyo in la t- deegaanka goofguduud ee dagaalka inta badan iyo hanka gaadasa ma idinku sheego korta dagaalka walyaabo hananagi ee goofguduud inta badan ku dhiyow may ata neerta caagi googuduud may waa caag weyn oo aragtay bahadiis iyo diwiilkiis sidiisna la socotaan cudowgina may inkibadanya dhinaca oo googuduud doy iyo dhismadiisna may ahaan doy bay iyo boqool iyo gedi dhaxdu hadda sinikidi al-shabaab may leeda kuwa leeyihiin doy talaskan kuyin doy meelna oo xalbowlaha oo aragtay googuduud may ahaan meel xalbowlaha waay al-shabaabta ciidan sii aragtay ana goobgududii aakunta oo gacansan ka dhigta iyo ciidan yaa rabataan yiri kulligan haddii goobgudud gacansadeeda ma aha dhibaato weynaa ku diran al-shabaab maankimantidaha maadaama meel miilxood ah hasaarasa meel al-shabaab xoog badanaysin ata awoodisna meelan badanta saas aawidii aragtay ee weerarkan hakadnagadahay rajidaas awdinbay insha allah waa masuulka waasu meel haddii sahay sidaaqti aragtayaan dowladii aragtay abdibin qabsadku iyo rajaan haddii ilaahay ogolaado taliya ee wararka qaar weliba oo sheegahayana in madax mise mas-uuliyiin ee maamulka deegaankaas ku tirsan iyo geeka ka amoodan dagaalkii goobgudud ku dhiyay arrimogaas ma idinku xaqiijiyi korta maya madamana madamana marka dhaawac yahay haddii aragtay atar nafadoodan waa yeelisheen dhaawac usoo yeelisheen haddana isbitaalkaasi jira qof mas-uula ku timaadeen ma jiro waayahay mayba fadaya qorshaha guud saraakiilla ciidamada ee koonfur galbeedyo tiin ee deegaanka ama aagga goofguduud qorshahaysan ku latiin goofguduud ee dhimada sugidda ammaanka may ay ilaa horta walkaasta wakiilaya oo ku bani aadanka walkaasta aragtay gobsada koran rabitaankan in aragtay goofguduud xuduudkasun gobsana waa rabitaanka inkuweyn an rabitaankan iyo haddin aragtay meela haddin aragtay meelo kubaxsan mase manaas mase aan idaale mase dharga an oo qofsano faltaan lana ilaa waqti min haysan insha allah hadin qof jidid aragteen min mala inti al-shabaab kuntu aragteen dib u kuntu in min mala hadin jidid gacanta ka jar insha allah waan ma rajayna inti aragteen inuu ku guuleysan ilaahay inuu garabo marka oo kale dhibaataan ma jiraan dagaalkii geeka in saacado badan isu dareeriya wararka qaar iyo sheegahayaan ama bilowdi ama se dagaalku isu surumi
dagaalka halka saac ciraamani bilaawdi haddana ilaa xoogoo yar awoodimay lahaaday awoodkaalna waxaan weerari laba saac markii hataan gurmudkaaseedi gurmudki haddana ilaa inti afar saac iyo shan saac haddana dagaalka tartoon soodi haddana gurmud kale haddana sii seedi gurmudkii saddexna aragteen haddana fadhiismihii ciidamada degnaysay dowladda gacanta ka tagtay ilaa haddaan hadda dowladda haysato wal kale geeda kalena ma jiraan gabagabadii taliya dagaalka ma ciidanka etoobiya ayaa qayb ku hayay oo weliba gurmad ahaan etoobiya yasin garabsinka siday in al-shabaab isin miilas ku saartaan mise ciidamada koonfur galbeed shileediya iyo dagaalka galay ma ciidamada ko hadda ciidamada koonfur galbeed oo goofiid gaamsa tabtiin kaalayna ciidamada muslimiin kooji ani gurmadi ilaa dagaal hadda oo yaa badneeda etoobiya kiritiin ma jirto waayahay iyadaa maasanta taliya adaa
sarkaal ku tirsan saraakiila ciidamada koonfur galbeed oo ku hadlaya dagaalkii geedka goobguduud ku dhiya kaasahaya isbitaalka guud ee gobolka bayn waliba la hadeersiyey dhaawacyo ku dhaawacyo ku tirsan askarta koonfur galbeed oo geedka walha ku deeri dagaalkii goobguduud ku dhiy cabdifataax ibraahim xaashi agaasimaha guud ee cisbitaalka gobolka bay oo ku warbiyow dhaawacyada la hadeersiyey waliba is erey
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقرين وما سنتين سيدا إذنك هذا عبد الله سعطان إذا عدا وربعينتا ورسن مقالة بيدبو وهذا إصابة قطع إستالك وين قابك هذا إذنك هذا أجيدان إستالك بيدبو ما أنتو حسو قاري داوعيو داوعيو سوى مركز اللغاك الكيني ديغانك وقوف قدود meeshaas oo dagaal xalay uu ka bilowday ilaa saacadahan uu ka socday sida marka aan maqlayno dhaawacyadaas waxay ahaayeen dhaawacyo markaasi waxyeelo ka soo gaaray dagaalkaas ama shaqaaqadaas halkaas ay ka dhacday dhaawacyadana waxay ahaayeen dhaawacyo aada iskaga fudud waxay gaarayeen ilaa shan qofood marka marka laga reebo hal qofood oo isbitaalka hadda oo admission uu noqday oo in la sixiyo noqotay afarta kalena waxay markaasi ay noqdeen in dhaqaatiirta si fiican ay u daryeelaan isla markaasanana lugahooda dib ay ugu laabtaan xerooyinkooda dib ay ugu laabteen marka dhaawacyada maanta lanoo keenay guud ahaan shantaas ay ka koobnaayeen wax rayd aan kuma jirin ciidanka dowladda ay ahaayeen dhaawacyo culusna ma aysan ka muuqanin dhaawacyo aada u fududa ay ahaayeen marka laga reebo halkaas qofood oo isbitaalka in asaga naftirkiisa dhaawac aada u culus maan laakiin afar iyo labaatan saaca dhaqaatiirtu waxay isku afgarteen maya wax geera oo anaga oo isbitaalka dhexaysa uu ku geeriyooday ama wax dhimasho ah oo kor laga keenay isbitaalka la keenay ma aan arkin intaa dhaawacyo ayaan aragnay intaasnana marka waa dhaawacyo aada u fudud oo sidaa hadda marka isbitaalka ula tacaalayba marka wax isbitaalka oo hadda ula tacaali waayena ma jiran dhaawacyada qaarkood sida hadda aan kuu sheegay afarta qofoodba dib ayay u laabteen halkaas qofoodna afar iyo labaatan saac gudood ayaa xaaladiis la jeeggaraynayaa kadibna waxaa u dhow in la fasaxa isaga xitaa dhaawac saas oo u adag ma qabo ma garata
irii hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafimaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna malee aman dheera ogaani alew sitamankun gudaasha iriididhiida i waaki baryoba ee madki aragtidiis waaye ida iskrabay umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahan ku muudahayna ma udur dheeraday afsheeli waayaa idika reebay inaysi sheegan walku rooynyaa aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiiga yaraabe inamaysi iniska fiirada isbuunyo iniska dhiibta udur daawalaan ee
qaybo hore ee kulanku warsanyaa dhegeystayaatan dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo aanoola daragtan qodobka kale ee kulanka una ka fiiriyaan weliba usoo nagaday jidadka wewing ee magaalada baydhabo weliba ku bilaawday dayactir oo markaas iyo bilaabeen maamulka gobolka kan degmada iyo weliba hay-ada markaasa aan qaabilsan ama shirkada qaabilsan dhinagii iyo dhisidda wadooyinka magaalada baydhaba muhiimadda yeelata in magaalada baydhabo jid la dayactira iyo weliba sidiyoon aragaan shacabka magaalada baydhabo weliba radio warsan microfonja iyo la dhamartay qaar ku mid ee bulshada reer baydhabo welina iyo ku dhiibadeen aragtidiyo jididka dayactirka laka sameeyahay
dhismada laamaga dhisidiisa iyadaa muhiiman ta horta may waayeha wal muhiim eh oo bulshadana muhiiman eh oo deegaankana muhiiman eh laamadana dhisadau jee qof walba oo muwaadanga wadankan wal kule iyo waajibka ah inuusa dhisad marka iyadaa muhiimga ini la dhisa saameyn wiingana neeley may waaye hataa ini contribution waa qaraan laysku qaado meeli hata dadka wedan kuku ekaad hataa ini la dhimaatir iyo id muhiimgan saaserafad ameenta ma saameynta may waaye waa bulshada oo dhan muhiiman leh saameynta niday may kumid eh waa arrin laka faraha koro laamigii oo burbursanaayay oo madi roob ubada boholaan bi ingaadeen ini la suubiyo la habeeyo la nadiifiyo laama faylale kuweela may waaye iidaan faylata bulshadana sidii aba meel ku fada iyo waal dhisadaas ma walwalba ba haddii hay-ada linku suga mise n g o linku suga la era muhiimad bin male taas walba kusoo sumaayan wadada dhisadow ee unini waajibta inoo dhisana sidii dhom dadka isticmaalahay waa dadka shacabka aw dadka shacabka an iyaa ka dhagamahayaan may eed muhiiman ee ee ini dadka shacabka oo qaas ahaan ganacsatada iniyoo naftirjooba ishalgaamano jabdhi walay ku dhiso koran ku dhisan iyo muhiim ah dadka hay-adoo ishaqeena oo kontraktada ha ka qaadadeen baaq oo ma enderey ini iyo sidiyo saxda iyo walahan qaadadeen walan suubiya walan dheewi dheeweynay qiyaani ibeen iyoonay lagooyinka suuben oo buunuun inti tabartaan ena ka kaban jidfayle oo bulshada anfacaayo mee waaye deegaankana anfacanagadaas oo waltar leh bismillahi rahmaan raxiim magacii magaagay magaca ahaa cali maxamed cali maxamed isaaq waddada maanta dhismada laga bilaabo imbadaraad iyo baryaalkan dhismada ka socdaan may baan argay waddada minaa intii hata bilici magaalada horumarshe iyo inti minaa safaylal hormariyo waddada minaa gawaarida inba minaa gaadiidkii ka shaqaysaa mootada bajaajleyda gawaarida waaweyn walaandhaga iska dhib qabaan maal dadkada iska dhib qabaan hataa seed mal jeelkaso marka waddada marka meelo shirkanka badanna maanta may ahaa meelo minaa waddada gajagajaga oo haddana la dhisa haddana waddada wal hiriya meelaare luguteeda mara ilmoogyarera waddadii ka ciyaara maalbajaaji rooras mootadii rooras gawaaridii rooras meelminaha ariiriya ku jara marka waddada dhisowja nafsija minaa meel la falaay marka inti laku fikira mee inti laiskuku bilaawo lay minaa meeli dadkii mara lahaayeen meeli gaadiidkii mara lahaayeen meeli minaha iskuurleydii ardaydii mara lahaayeen dhibaato far badan waxa ku jirta maanta marka saamaynta sinsinka waalati waddadaasi ma ed saamani weelati may ahaa waddada beryaalkan rooba yaraay dhidaahay bajaajleydii argayti hos ku galaayaan seed malee wal traffic ilaaliyo male xas ku galaayanay gaarigi wiin ah galee ki yara galee ki kala walay dhan iska dhaxa qasniin marka isaw ku wadadun qayban talaasin kulati hadii seeti bulshada reer baydhabo wallahi horta minaha magaalada ul roogna oo maanta magaal maxdeynaan oo maanta ul roogna maanta oo maanta laamiga lan dhis oo bilaac jam muuqda horta ciidanka faraxsana marka minaha unayna duurweyn ku qaadaan ciidanan ka faraxsana jidkan hadda la sameeyahay muhiimadda oo ummado oo gobolkan kanoo dhambow laakiin saameyn oo hadda ummadan bulshadan kalata waddada oo gohotay kuba'adda ummado mayba aaminsana aan hadda reer baydhow ahaan reer baydhow ganacsatadii iyo baawreyti may kula talana oo baag malandirna waddadan tankuyin itagsiisiya dheerdhisabafadi dadkii kontraktaha gaadi walaajo la gaabsadan mayba arlahay in ummado lahan badhiko oo wadadii dhisada leero iyo naftirshu akaawlum horo jidkikan han hadda halka mitir ibarka lahel hal mitir ibar kusi badan sirka kadaradafadi raay ee laha dhiibado maybo hadda maybo waxaanu lehay qaadi kontraktada lambulaasha dhehla dhuumaday kan kale maybo jidkan sidoo waa kor ku bilaawadi haddii magaalada gudaasha hagale leeroon waddada cariiryaha nagadahayd mayba weydiiyey dadka oo waddada hoola kahayan laamigasi kor han ku bilaaween hakasheeno doonanaa meelilan ku taragali ama hadda si magaalada han yaraado han yaraayo doonaan hadda jidki gaar meeli lagu bahsi mayba han qiibo wiino afar baawr iska gaar mara korto haddii la hadeero marba dahabshi laha dhaafoon waddada yiriisto geedi ka taalan markaan marshibeedaya ka dhisan guryaal baa ka jaraan maydumi koro markuun guryaalkaas hadda waddada dhato ka taalo sidii kontrakt katrabeel la geliyo la faday oo waddada la habanaayo hooba saas baan haynaan mayb waa qawda maqashi waxaan hoo qabanin le mayb waa mayan aragaana jidka la suubiyo wayb waa wal bulshada iyo dalka dadka badan rawaan aragaan oo faa'iido weyn ah markii isin qaybantana aysan kula tan dhisowka wadadan weyn ee magaalada baydhabo oo dayaatirka hoggaanka ka socda ha bulshada iyo dhanba mayba ku qayb qaadanayd intii jidkaas la dhisa sagiiri kabiir maalma la shaleeraayo diyaarangatina inaysan waylaasin kubahaada isin wadadan dayaatirka aysan biidaan haa yaas eedyada diyaarankeena intii wadanka la dhiso oo waddada la dhisa dadka walanqobada eedaan diyaarankeena ballamaadigay baydhawoona mayba waddooyinshee aragahayta badanaa burbursiin marka tan hadday hadda laha bilaaway haddaba yani bulshada reer baydhawo baragahayta aku bilaawdahayta caalami ilaa hadda ilaa lijeeliley ilaa wadadan saldhig wiinaha marka maasha allah bulshada reer baydhaweeno marka maasha allah iyada hanbali hanbali len iyada handhawaano marka qayb interlegasin kuletin dayaatirka waddada magaalada baydhabo wallahi inta inta ku raadirta qofo yani soon hadda unoba ku dhegin idaacdo marka dad hadda bulshada ganacsi ahaan horta lahanbaandhaki hadda oo ma aragna laakiin saan dareemahay dad oo yani gandaraas leele inay dhisahayaan jeeda marka haddii yani qofaal qofkiiba yani waddi la sameeyo lebo yani leyna qofkaasayti hadhawaayaan haddii la hera haye dhismada waddada magaalada baydhabo ka daraasaan aragaas wadada safaylam kooti horta macnaha bajaajya macnaha sadhibe kamaraayan hadda macnaha safayla macnaha hadii oo la sameey safaylam iyo kamaraayan kootina waliba ay tahay macnaha oo gudgud i walaasay macnaha bajaajya dhibaasi dareerja dhibaasina haye bulshada qaybantaa laga kuleyn dhisoo ku wadada qayfaylo u qaadadaaya sagaraas dhismuhu wadada magaalada baydhabo maasha allah ano dhismadan horta faysal dhaawo eed eeda horta un faylata maadaama wadooyinkana gaadiidka eed eed dhibninka haytay haddana maadaama nanu soo gaay jidka eed eeda inka faraxsanna horumar weyne eed eeda unsuubi hayto koonfur galbeed maysii jeelaada fada intii horumarkan horumarka sii fayla laysii weedato koonfur galbeed ay batadii magaalada baydhabo kuma saamayn siin kuwaadhan isdararo ku jirtee ma hadduu al saameyn ay usleegaal dhiri male jidka sameeyoosha iyadan ka faraxsanna laakiin wabna minsuubi waduuna minsuubi hayle inti saameyn weelada adarsana marna mang maleewano ee yuusuf maxamed ali yuusuf suwares ano ee manang maleeyo bajaajo inti saameyn ku weeladhadaas jidkan eediyadan ka faraxsanya inti minsuubi adar sangargaas waa dhisowka wadadu waa magaalada baydhabo hatar ismidii bilowday adama sifaylangan arkaay koley laakiin waliyo dhisahan male wadadiina oo hallaayo meel kasta micnaha burbursin marka hallaayo kuma ete hallaayo awalba micnaha mayba wadadii baana burbureen waana dhismo faylana maka dareerta saasaan arkaay marka isin haddii bulshada reer baydhabo etin eeble anta dhan isin ku leetan dhismo wadanka wadada magaalada baydhabo walwiinga eedaanka lana qaybwiinga lana waana insha allah qaybtaas micnaha ee ka dadaalan insha allah haye abaatabe kuma ete bajaajin magaalada baydhabo saameyn adkay waadata jarte eed eed micnaha wadadii a eednin kuu maatay eedanin kuu maatay wadada waana dhiba ka dareerna kasta hatasan argaas dararowka dhismo wadada sifaylan argaa laakiin dhism dhismada oo in la dhiso jeelayni oo micnaha oo ta mar kasta la soo bi fadaani laakiin dhismada ma soo bihaan micnaha may waa wal oo lix bilood kaadaa samee eed eeda micnaha may waa wadada aan ka dhib galno
allah joodaryaalkii aan marka
qaybo dhexe ee kulanka warsan yaa sidirin dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo noo dhugun siday tan wejigii lamaad ee doorashooyinka dadban ee xildhibaanada minka hoose baarlamaanka soomaaliya weliba iyo ku dareerana magaalada baydhabo kuraasti geeka la dooraday iyo natiijooyinkii iyo ha ka dhammaadeen doorashooyinkii geeka kudhii baydhabo weliba warbixin ku diyaariyey sida cali muuse oo warsan ku tirsan
إسحاق محمد محمود إسحاق محمد محمود إسحاق محمد محمود weliba geega madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya laka dooraday afar mudane oon tartamayana minka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudaneyaalka la dooraday iyo weliba iyo kushal jeedana beeloshal e wadalaan silcisawiye jambaluul iyo weliba baraawaani kursigan kore ee hiraabta beelo silcisawiye weliba ka tartamaya cali yuusuf cusmaan iyo weliba muxsin axmed cumar welina wareegii hore afartii koow ood ka guulaysadaya cali yuusuf cusmaan meele muxsin axmed cumar uuse sheegi intuusa tartanka uuse isku tanaasuli cali xaaji cali oo ku jeeda beelo wadalaana weliba uuse hakabahaya coddiirayan afartan iyo siyeed cod kursiga beelo jambuluulo weliba ka tartamay musharaxiinta shale isaaq maxamed maxamuud iyo weliba cabdulaahi ibraahim cusmaan inta iyo codaynta ambilaawana weliba tanaasulaya cabdulaahi ibraahim cusmaan ousan sheegi ergeda intuusan tanaasuli musharax ibraahim maxamed maxamuud kureed ergidii beelo weliba dhiibdeenna codadsho welina kursigii jambuluulka guulaysadaya isaaq maxamed maxamuud ousa hakabay afartan iyo farcod welina halaabtay shancod waa koo guddiga doorashooyinka dadban ooyo ka dhawaaqayan natiijada tartankan
mar kale waxaa inoo sugnaatay inaanna soo gebagabayno doorashadii beesha jambaluul ciddii u matan lahayd golaha dhexe ama baarlamaanka federaalka soomaaliyeed waxaa goobta soo xaadiray afartan iyo sagaal codbixiyaal kuwaasoo codkooda la baxay si xuurnimo leh si aad ula socotaan ama aad u aragtaan oad markhaatiguga tihiinba cabdulaahi ibraahim cusmaan asagoo xur ah ayuu iskiisa ugu tanaasulay inuu qayb ka qaato tartanka isutaagidda ciddii masallaheed beesha jambaluud sidaas awgeed waxaa naga xumaaday aan idhaahdo shan cod oo ayadoo aan tirada ku jirin inta codaysana waxay ahayn afartan iyo sagaal marka laga jiro isaaq maxamed maxamuud wuxuu ku guulaystay inuu idinka helo afartan iyo afar cod
bismi illaahi raxmaan raxiim guddiga doorashooyinka dadban heer federaal iyo heer maamul goboleed ergooyinka sharafta badan iyo qiimaha korjoogayaasha ciidamadeena sharafta leh oo nabadgelyadan iyo quruxdan aan ku fadhino oo dhiiggooda iyo dadnimadooda ku bixinayo sacad kastaba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anoon ka tegaynin warbaahinta oo sida fiican noola shaqayso had iyo jeer wixii aan isticmaalayno noo gudbiso markaas ku bacdi mayba aan mahadnaqeeye dhammaan ergooyinkii dooradeen xilkan culus iyo mas-uuliyaddan culus in dooradeen aad iyo aad yaan ka mahadnaqe maxad aad iyo aad i billaaran annagana ilaahay may tuugaane weydiisdaane xilkaas culus oo niin dhiibteen in ilaahay nii la garab galo noo dhiko dadkii sidii ilahay inka talagala gududaa ilahay inoo noo dhakiyo ilahay ku rajayaan subxaanahu wa tacaala xamsa zayd xamsa weliba hani cusmaan abuukar oo hayanga lamadii musharax ee geega ka tartamay kursiga beelo baraawaani weliba afartan iyo sagaal cod ku guulaysday xamsa zayd xamsa kureeda markii ee tartanka tanaasuli musharaxadda hani cusmaan abuukar waa ku guddiga doorashooyinka ayoo ka dhawaaqeen natiijada tartankanga waxaanu mar kale soo gabagabaynay doorasho xalaal ah oo dhaba beesha reer baraawe ayaa maanta waxay ku boodaysay ama codkeeda ku baxsanaysay koonfur galbeed magaalada baydhabo goobta waxaa soo xaadiray konton codbixiyaalah ayagoo u kala codaynayay labada qofood ay kala yihiin hani cusmaan abukar xamda xamsa saciid xamsa sayid xamsa hani cusmaan abukar iyadoo xul ah ayay u caddaysay saxaafadda iyo guddiyada doorashada in ay ka tanaasushay tartankii ay u istaagi lahayd inay ku masasho beeshiina reer baraaw waxaa soo haray xamsa sayid xamsa waxa uu helay hal cod oo xumaado keliya maahine kontonkii cod kale ee codkooda la baxday afartan iyo sagaal cod anigoo ku hadlaya anigoo ku hadlaya magaca guddiga doorashada dadban ee heer federaal waxaan halkan ku caddaynayaa in beesha reer baraawe xildhibaanka u mateli doona federaalka inuu yahay xamsa sayid xamsa xildhibaan xamsa sayid xamsa waxaan kugu soo dhaweynayaa mikrofonka inaad oraadaada ka jeesho waxaan rabaa meeshaan loogu mahad celiyo inta meeshaan kasoo qayb gasho doorashada maanta dadkii soo doorteen ee aad baad u mahadsantihiin ee waxaan ballan qaadayaa insha allah inaan ku socdo jidka uu walaalkay u tahay bure maxamed xamsa legasigiis waxbaan kagu bedeli doono insha allah inaan ka shaqayn doono midnimada horumarka iyo dib u dhiska koonfur galbeed taas anoo kaashanaayo kulligiina meeshaan joogo xildhibaan yaa wax laga sugin hal habeen waxaan ku haynaa xildhibaan keligiis wax ma qaban karo waxaan u baahnaa mar kasto taladiina iyo ra'yigiina iyo xooggiina waxaasaan u baahnaa waa mahadsantihiin kulligiin afarta kursi ee geegi la doorday weliba kaweelase kuraasta la doorday ee minka hoose tan iyo markii la bilaabay doorashada afartan kursi welina dhimana labaatiyo sagaal kursi oo la kowada intii la doorda muddada yar ee ka koobanta maalamo dareeran
waayahay warbixintii ku hadalaadii doorashadii magaalada baydhabo iyo kuraastii geeka habati sida cali muuse ayaa ninjeediyahay dhinaga kale jowhar weliba ku dareera isla doorashada xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo ku kooyahay hirshabeelle islamarkaasna matalo maamul goboleedkaas baarlamaanka soomaaliya doorashadii geeka iyo kuraastii la dooradii waliba ayaan dhiiday
ما عرفي وعليكم السلام يا دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca heer federal heer maamul goboleed iyo xalinta khilaafaadka waxaa kaleeto salaamayaa meediyaha iyo kor- korjoogtooyinka kala duwan hadda waxaan idiin soo gudbin doonaa hadduu ilaa yidhaahdo musharaxiintii ku tartamaysay xildhibaanada laba kun iyo toban iyo lixda musharaxa koowaad cumar cismaan waasuge waxaa u codeeyey soddon cod wuxuu helay soddon cod labo cabduqaadir maxamed cusmaan wuxuu helay toddoba cod saddex cabdimaalig ibraahim cabdulle wuxuu helay afar cod afar cabdiraxmaan cali muumin wuxuu helay sagaal cod hal codna waa ebrow noqda waa hallaabay isugeynta guud waa konton iyo kow cod waxaa ku guulaystay xildhibaan cumar cismaan waasuge waxaan ku soo dhawaynaynaa musharax cabdiraxmaan cali muumin si oo wax yar idin yidhaahdo
bismi illahi raxmaan raxiim runtii waa ku mahadsan tihiin dhammaan kasoo qaybgalayaasha ergoda marti sharafta meediyaha iyo guddiga qabaqaabada doorashooyinka Ee, xaqiiqatan aniga oo ku hadlaya magaca murashaxiinta waxaan u mahad celinayaa dhammaan ergooyinkii codaysay u codaysay xildhibaanka beesha hiiban madaxweyne waxaa halkan waxaan ka xaqiijinaya inay ta- ku dhacda doorasho xalaal ah Ee, waxaan insha allahu tacaala ballan qaadaynaa inaan ku taageeri doono walaalka xildhibaanka cusub cumar cismaan wasuga waana mahadsantihiin
waxaa u yeerinaa cabdimaalik ibraahim cabdulle
cabdimalik
bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim Een, waxaan rabaa horta kuwa inaan u hambaliyeeyo xildhibaanka cusub ee, mudane cumar sidoo kaleeto waxaan u mahad celinayaa ergada iyo intii ka soo qayb gashay Een, aadaa u mahadsantiin ayaa eh, xildhibaanka guulaystay eh, saaxiibkeena cumar riingo waxaan u hambalyaynayaa ergada eh, konton iyo kowga ah ee doorashadan eh, aan wada daawannay ka qayb qaadatay waxaan u rajaynayaa eh, xildhibaanka iyo dalka soomaaliyaba mustaqbal fiican xildhibaanada soomaaliya ee la doortayna ama doorashadooda ay socotayna waxaan u rajaynayaa inay dalka u doortaan hoggaan eh, qiimo badan ee dalkana nabad iyo baraare iyo horumar ku soo rogo waxaan leeyahay hambalyo ee doorashada hirshabeelle ka dhacaysana waxaan leeyahay hambalyo waxaan u rajaynayaa xildhibaanada haray iyo ee, inta hartayna inay ku dhammaato si nabad ah oo horumar ah oo cadaalad ah waa mahadsantihiin
hadda waxaan u caynaa xildhibaankii la doortay cumar cusmaan waasuge
bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan waxaa u hambalyaynaa inta hoolkaad joogtay inta dibadda joogtay oo fiirsanaysa telefishinada ama meel kasta ka maqlaysa raadiyaasha ka maqlaysa meediyaha ka maqlaysa dhammaan waa u hambalyaynayaa sida wanaagga ay ku dhacday waxaan u hambalyaynayaa ergada sharafta leh oo sida sharafta leh codka u bixisay waxaan kaloo u hambalyaynaa een, korjoogtada guddiga maamulka waday oo do- guddiga doorashada ah sida wanaagga oo sharafta leh u waday waxaan u hambalyaynaa ciidamada amniga guud ahaan iyo gaar ahaanba kuwa amisom iyo kuwa hirshabeelle waxaan idin leeyahay een, dhammaanteenba waa mahadsantihiin hawsha sharafta leh aad qabateen waxaan idin rajaynayaa guul meel kastoo aan joogno soomaaliya haddaan nahay iyo inta taakulaysanba adinkana waxaa idin leeyahay dhammaan ergada sida sharaftaa u codeysan waan kugu mahad ambaliyanaa mar kale waa mid taariikha oo aan hilmaami doonin oo qalbigiiga ku qornaan doonta waana macadsan tihiin cimeediyaasha u hambalyaynaa dhammaan ergada joogta guddiga een khilaafaadka jooga waa u hambalyaynaa dhammaan yani waxaan idin leeyahay guul allah nagu waariyo allah nagu waaro
waa idin salaamayaa dhammaan ergada sharafta leh ergada sharafta leh ee sida wanaagsan u codaysay meediyaha korjoogtooyinka kala duwan iyo hay-adaha kaleeto caalamiga oo meesha jooga dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga oo ku hadlay magacayga magaca heer federaal magaca reer maamul goboleed iyo xalinta khilaafaadka waxaan halkan ku soo gudbinayn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo aniga oo wakiilka ah dhammaantood musharaxiinta howlkan ku tartamaysay oo kale ah cabdirasaaq cabdi cabdulle cabdulaahi cabdifataax qaasim maxamuud iyo maxamed cumar maxamuud kow cabdirasaaq cabdi cabdullaahi wuxuu helay laba cod labo cabdifataax qaasim maxamuud wuxuu helay soddon iyo saddex cod lamber saddex maxamed cumar maxamuud wuxuu helay lix iyo toban cod isugeynta codadka waxay ahaayeen konton iyo kow cod dhammaantoodna waa la wada codeeyey waxaa ku soo baxay
mahadsan tihiin meeshan waxaa ka dhacday doorasho xalaal ah waxaan u hambalaynayaa walaalkay cabdifaax qaasin oo nin dhallinyaro ah aqoon-yahan ah iyo labada nin lagu guulaysta aniga maxamed cumar maclow insha allah guusha koley qofay raaci lahayd saddex qofay ahayd saddexdeena nagama farxi laheen hal qofay ka farxi lahayd walaalkayna noqday waana mahadsantihiin intana doorat intaana dooran
haddana waxaan ku soo dhawaynayaa maxamed cumar maxamuud السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، beeshaan ka soo jeedo mar haddii go-aankaasi ay qaadatay natiijada dan baan sugaynaa biidn illahi wixii markaa ka soo baxa adi salaam calaykum bismi illaahi raxmaan raxiim hadda waxaan ku soo dhawaynayaa musharax cabdifataax qaasim maxamuud
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، سلام كدب وحان ومهد علينا يا غورين الله سبحانه وتعالى oo maanta آه، inoo hogiyey guushani waxaan leeyahay waa mas-uuliyad runtii aad iyo aad u culus allana aan ka rajaynayo inuu noo fududeeyo waa mas-uuliyad qaran waa mas-uuliyad wadaninimo waa waajib qaran oo maanta qoorteena ku jiro beritan allah uu nagu xisaabin doono ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu mas-uuliyadda ii fududeeyo waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashada ee heer gobol ee runtii si cadaalad ah waxa weeyaan howshoodii u gutay waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan familkayga asxaabteeda kala duwan ee ku nool qaaradaha kala duwan ee dunida markaa igu dhiirigeliyey garab iyo gacanba ila taagnaa ayagana waan u mahad celinayaa gaar ahaan kuwa aan isku iskuulka ahayn kuwa aan isku jaamacadda ahayn kuwa aan isla soo kifaaxnay isla soo halgannay kuwa sidoo kale aan shaqo wadaag ahayn oo runtii saacadba saacad waxa waa ila soo xidhiiraayey iga warhaayey ee noloshayda iyo xaalkayga meeshuu maraayay ila socday aad iyo aad ayaan u mahad celinayaa waxaan dhihi karaa idinma mahad celin karo mahadina kuma soo koobi karo dadaalka aad ka geysateen waxaan idin sheegayaa guushaani waa guul ilaahay uu doonay guushaani waa isbeddel ilaahay uu doonay uula doonay dhallinyarada maanta soo baxaysa inay u ambaqaadaan waddada saxda ah dalkana uu galo wiji cusub ay dhallinyarada hoggaankeeda gacan libaax ay ka qaadan doonaan ugu dambayn waxaan u mahad celinayaa dhammaan meediyaha ama saxaafadda qaybaheeda kala duwan sida ay howlkarnimada ah ay mar kastaba ula daltaagan yihiin inay tabiyaan xaqiiqda dalka iyo dhacdooyinka dalka ka socda mar labaad iyo mar saddexaad dhammaantiinaba
waayahay weliba la dareertana dhegaystayaal ama dhugunsidaadkana doorashadii geeka ee maamulka hirshabeelle magaalada jowhar xaruntan ee geekiyo ku dhihi dhinaca kalena kulun iyo in iska kuhayeen golaha wasiirada iyo madaxweynaha maamulka puntland weliba iyo ku kuhadalena abaaro ku jira deegaanada puntland in iyo baaq injeediyana hay-ado samafalka iyo hanga caalamiga in iyo walkuqabadaan ama iyo gargaaran dad ka saameeyey abaaro ku jira deegaanada puntland madaxweynaha madaxweynaha oo shir jarayid geeka ka qabadi magaalada garoowe weliba uu ku hadalay kulankii isla qaadadii golaha wasiirada
maanta waxaan isugu nimid shir degdeg ah ee ku saabsan abaaraha ee isugu yimaado golaha wasiirada ee dowladda puntland waxaanuna aada uga hadlaynay arrimaha abaarta ee su sii xumaanaya ee abaarta ka sii daraysa muddo waan ka hadlaynay ka hadalkeeda waxaa bilownay bishii february ee sanadkan haddana waxaan maraynaa november dhammaadkeedii intaas waxaan jeedinaynay baaqyo kala duwan aan u jeedinaynay beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed markastay joogaanba in abaartaasi ay ay waddanka abaar ka dhacayso oo saasaankeeda u muuqdo fareesheeda ay muuqdaan loona baahan yahay ka hortag iyo u diyaargarow waxaa noo muuqata marka wax badan cid badan la hadlaynay beesha caalamka gaar ahaan iyo wadamada lagu tilmaamo deebaxiyayaasha waxa ka soo baxaya inay runtii aysan ahayn wax lagu talageli karo laguna tashan karo saas daraaddeed waxaan go-aansanay haddaanu nahay dowladda puntland in aanu anagu dowlad ahaan isku tashanno in dadka iyaga wixii ilaahbaa badbaado leh ilaahbaa baahidooda dabooli kara laakiin in anagu wixii aanu awoodno aanaan ka hagran in aanu wixii aanu badbaadin kara isku inaan badbaadino xoolihii sida muuqata laba meeloodoo saddex meelood laba meelood waa ay dhammaadeen ama waa ay ku dhow yihiin inay dhammaadaan dadkii ayaa hadda waxay bilaabeen inay ama dhintaan ama ay soo xaroodaan taasi marka mulkiilahaan waxay nafaraysaa inaanan waxba sugin inaanu dal iyo dabadba haddaanu reer puntland nahay aanu istaagno inaanu diyaargarowno inaanu hawlgallo maalinta qof baa nool berinta aan noolaanayno waxaan u baahannahay marka kan maanta nool inaan ku dayno berinta inu noolaado oo aanu aanu xagaarsiino inaan isku dayno ayaan rajaynaynaa marka go-aamada naga soo baxay waxay yihiin kuwa soo socda kow dowladda puntland inay dhaqaalo gaara ugu talagasho abaarta inay bixiso hal milyan oo dollar oo abaarta ku saabsan oo ilaa inta abaarta socoto shantan bilooda aan rajeynayno ilaa xilliga roobka laga gaarayo in aanu hadda nu aanu ku yaboon hal milyan oo dollar laakiin de abaartu way kasii dari kartaa kabacdina de wixii aanu ku dari karro aan ku darro haddii aanu nahay dowladda puntland una jihayno dhaqaalaha qorshaysan aanu ku jihayno arrintaas abaaraha waxaanu abuuray guddiyo kala duwan oo si degdeg u hawlgala kana hawlgala sagaalka gobol ee puntland ka kooban tahay guddiyaduna waxay yihiin guddiyada soo socda guddiga caafimaadka oo ka koobnaan doona wasaaradda caafimaadka
madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo kulun golaha wasiirada isla qaadada isla markaasna iyo kuku aran sidaa in abaaro ku jira deegaanada puntland ku hadal ayaa kaas hay guud ahaanba idkaaseen dambeeyey barnaamijka kulunka warsan ee idaacadda warsan habeennimadan kula daratan dhegaystayaal mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo barnaamijka haasaare cabdullaahi nuur aadan yasina dirisiyaay saaxiibkay faysal laayo ya farsameeyey intuuna barnaamijkan kan higireed inku kulumaan waliba sinku kutabe sidaas iyo hamiin fayl